aniga magacayga waxaa la yidhahdaa weli cabdi jalle waxaana ka hadli rabaa dhibaatada jirta maanta xagga maaragtay lacag la'aanta iyo dadka koorsooyinka aan aad aan u sii badnayn maalintii oo dhan aad laga yaabo inaad lacag yar waxaa laba boqol hataa aan dhannayn inaad heshid ma garate suuqii oo maaragtay beecii oo dhan kor u sarakacay anagaan dad darawal baan ahay boodhaboodhaan qabaa tugtugaan qabaa tugtug markaan soo qaato bilcaantii markaan dhao meel dhow hataa nagee ay dhahaan aan raba aniga oo kale laba boqol ayag boqol ay dhahayn shidaalka hataa ma dhanno marka waxaan rabnaa dhibaatada maanta jirto dad naga qaado oo wixaan naga bixiyo sideena hore nagu soo celiyo wax walba hadda kor buu u kacay shidaal kor u kacay shidaal hadduu kor u kacana wax maanta hagaagi oo kala socani ma jiro marka waxaan codsanaynaa dadka maanta soo geli doonaan inay waxan wax ka beddelaan shidaalka hoos noogu dhigaan cuntadii wixii loo goynlaayo cuntadii waa la goynla raashiinka wixii loo goynlaayo maxaa waaye shidaalka qaaleeyo waayo gaaridan haddee maanta maaragtay raashiinka sidii ay ku keyn jireen ku keenaan way keyn lahaayeen qaaliyo wax kastaa qaaliyo because shidaalku waa wax kastaa keeniyo ma fahanteen waa kan baabuurta maanta iska taalla walaalayaal sidaa noola soo dhammaan jeclaan lahayn in waxna laga gaaraan jeclaan lahayn inaitwa Sheikh Ismail mimi ni mfanyakazi wa bodaboda na msikiti. E, tuko na changamoto sana ya mafuta sababu mafuta amepanda sana, amepita kiasi. Hata ile wakati ulikuwa unabeba hamsini hamsini, sasa hiyo mahali ni mia, na ukibeba hiyo mtu mahali ulikuwa unabeba hamsini anakupatia bado ile hamsini na, na unajua ni mia. Ukimwambia mia mnakosana, anakuambia anakupatia hamsini, anakuambia sina pesa nyingine utanipeleka wapi sasa? Mimi wanawachana naye tu, unaenda hasara.
Mimi kwa machina naitwa Alex Onkundi Marube. Changamoto tuko nayo mingi, mafuta saa hii mahali tulikuwa tunabeba na hamsini itabidi saa hii tubebe na mia. Sasa wakati unabeba na mia, kuna wengine unabeba na mia na wengine unabeba na kiwango ya chini. Kwa hivyo tungeomba serikali tusaidie, mafuta irudi chini, tuendelee na biashara vile ilikuwa kawaida.